alxamdu للahi رab العaalamiin وslى اllahuma عalى nabiyina mxamedi وalihi وصaxbihi وsلم waxa uu yihi waxa wanaagsan ama la suneeyey inuu galo albeyt kacbada marka faidaa dakala kolka uu galo kacbadii mashaa tilqaaa wajihi wejigiisa tooskiisa u soconaya garatay oo kacbada albaabkeedu dee waxa u jeedaa bariga ah oo waa masjidkan oo halkaa qabcaddaa bari albaab ku leh markuu albaabkaa bari ka soo galo xagga qabcadan galbeed buu soconaya xataa yabqaa baynahu ilaa uu hadho isaga iyo wa bayna aljidaar gidaarka ka horeeya almuqaabili ee kasoo horjeeda almuqaabili lilbaab ee albaabka soo qaabilsan halaaata adru saddex diraac ilaa ay udhaxeeyaan fa hunaaka yusalli halkaasuu ku tukanaya halkaa kolkuu kasoo galo albaabka bari waana albaabka keliya kacbada ay leedahay wuu soconayaa gidaarkaasuu dabeedna gidaarkaa galbeed ayuu ujirsanayaa buu kuhi saddex diraaca saddex dhudhun ayuu jirsanayaa tooskiisa intuu socdo halkaasuu dabeed ku tukanaya fa huwa halkaasi musalla nabiyi sala allahu alayhi wasalam waa halkii uu nebigu ku tukaday maalintii dee uu kacbada gale bilaaliya ay la socdeen ninkii furahayay ee markii baabkana ay isku soo xidheen si aan dadku mashquulin markii dabeedna ibnu cumar uu galay waa kii bilaal weydiinaya lahaa halkuu ku tukada marka halkaasuu tusiyey wayugtiru waxa uu badinayaa min alictimaar min alictibaar muyii mise ictimaar waa cumraysigu badinaya inta uu dee halkaa joogo mar walba ha iska soo cumraysto wanadari ila lbeyt kacbada inuu marka eegeego kacbada iyadana waa badinaya waatawaaf tawaafkana wuu badinaya masjidka marka uu galaba wuu iska tawaafi doonaa wa shurbi maai zamzama biyaha zamzamka la yidhaahda ee fiican cabitaankoodana waa iska badsanaya lima axaba buu cabaya wixii uu jeclaado oo min amri diini wadunya diin iyo dunyaba wixii uu jecelyahay inuu ilaahay u kordhiyo ayuu cabi doonaa rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar ayuu u cabi doonaa wa yundabu waxaa kaloo la suneeyey an yatadallaca min biyahaas inuu dee badsado oo maaragtay aad nin cokon u noqdo u cabo dalcigu macnaha inuu ka dibiro wayazuura inuu soo booqdo ayaa la suneeyey almawaadic ashariifa bimaka meelaha wan wanaagsane maka ku yaala sida meeshuu nebigu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo halkii cali iyo khadiije iyo ay ku dhasheen meelahaasuu soo egeegi doonaa isagoo dee aan waajib u aaminsanayn laakiin u arkayo un dee inay sunnata iska fiicanta qaaru xire iyo qaaru thawriyaba isku kadeedaan kuwa eeshiyaanku oo sidaa ay ugu daadanayaan sagxadiisa iyagoo cirkaa ka duulaya oo xiimaya marka adigu dee isagoo sunanimo una arkayu soo eegi wayaxrumu waxaa xaraam ah akhdu shayin min tiibi ilkacba udgoonkaa kacbada loo dhigay iyo waxaa lagu unsinayo inuu wax ka qaado wa turaabi alxarami wa axjaari xaramka iyo ciiddiisa iyo dhagaxaantiisa inuu wax ka qaadaana ma banaana oo dee halkiisanay tahay in lagu xurmeeyo o lagu ilaaliyo laakiin in meelo kale la geeyo ixtiraaman lahu can ayi waa iyadoo la ixtiraamayo oo inuu dee naqliyo oo u qaado meelaha dee wadankii kala geeyo ila ixtiraamkii baa ka lumaye taana ha iska daayo waa xaraam wey iyo waxjaarihi dhagaxaantiisa dhagaxaantana waxba inuu guntado oo uu idhaahdo waxaan ka soo qaaday dhagaxa noocaas halkii baan kasoo qaaday xaramkii maya walaa yastasxibu shay-an shayna qaadan maayo isla saaxiibin maayo min alakwizati waalabaariiq kuus macnaha dee bahalaha koobabkaas iyo ibriiqyada weel bailen loo dhigaa oo lagu cabayaa biyaha qabow fara badan ama zamzamkada iyo dee kilaadhidaa lagu weysaysanayo kuwa inuu mid barakaystu qaato maya halkooda hayaa leene ha iska daayo koobabkaas iyo kilaadhidaas almacmuulati ee laga sameeyey min xarami lmadinati ayضa xaramka madiina kuwaa laga sameeyey dee dherigaas inuu ka qaato maya halkaa haddii uu xajkii ku dhameeyey waxa u gudbayaa bal cumradii iyo qofka oo xajka laga hor joogsado waa ixsaarka iyo qabriga nebiga oo lasoo booqdo inay iyaduna sunno tahay fasalkan saddexdaas uu wada guntan yahay oo uu ku sheegaya sifat lcumra cumrada sifadeedii an yuxrima biha inuu xidho wey kamaa yuxrimu bilxaj sidii uu xajka u xidhanayay oo labayka cumratan ayuu leeyahay fain kaana hadii uu yahay makiyan famin adna alxil maka hadii uu ka yimid dee haw yar baxo xilligii aynu soo maraynay kolka horeba adna alxil tanciim iyo maalihii kale xudaybiya maalihu sheeg sheegayay ayuu yaro bixi doonaa wain kaana aafaaqiyan hadii uu yahay qof jihooyinka ka yimidna fa min almiqaat miqaadkiibuu kasoo xidhinaya kamaa taqadama sidii inoo soo horumaray hadduu halkan ka cumraysanayo ama meel kale kasoo cumraysanayo dee meel waliba miqaat bay lahayn ama miqaadkii ama halka la siman ha kasoo xidho haduu laakiin ma ka joogo xarabka ha ka yaro baxo intuu basraca ama tagsi qaato wayaxrumu biixraamiha waxa ku xaraam noqonaya marka la xidho cumrada jamiicu maa xaruma biixraami lxaj xaka xajka xidhashadiisa wixii xaraamta ku ahaa ashyaadii aynu soo maraynay mukiidkii iyo saydkii iyo tiibkii iyo wixii aad soo maraysay oo dhan ee qofka muxrimka xajka xidho loo diidanaa dee hadduu cumro xidhan yahayna looma ogola iyaguna waa muxaramaat waxyaabahaan markaa la dhex gelayn wey uma yadkulu maka maka ayuu gelaya madal markaad miqaadkii ka xidhato makaad gelaysa fayatuufu awaafa alcumra cumrada dawaafkeedi ayuunbuu marka u horeeyaba daf intuu idhaha masjidka ayaa isagu taxiyatulmasjid kale iyo malahae horey waxaa laga bilaabaa taxiyatulmasjidkiisu waa dawaafka saadaad u gashaba laynkumaad la qabsanaysa walaa yushracu lahaa awaafu quduum laba dawaaf male mid la yidhaha dawaaf lquduum laakin dawaafulcumra mid quran wey markaa lama jidaynin buu kuhi dawaafulquduum iyada dawaaf gelitaana ma lahae laakin waa kaa keliya kaasumuu isu diyaarinaya uma yasca dabeedna sacyigii oo agtiisa ah ayuu intuu markuu dhamaysto ayuu kala qabsanayaa min asafa halkaasuu ka bilaabaya waa ixraamkii iyo dawaafkii iyo sacyigii saddex baad uma yaxliqu ra'sahu aw yuqasir ama madaxuu dhukuranaya ama wuu gaabinaya labadaba midkii uu kalba doonayo laakin dee ka fadliga badani waa inuu dhakadii xiiro raggii waqad xalla minha dee waabuu ka xalaaloobayba cumrada gebigeediiba intaasuu warkeedu yahay in marka ad halkaa ka imanaysay miiqaadka aada soo xidhato dabeedna aada masjidkii dawaafta saciido dakadiina aada xirato aada salaam waa laga yaabaa saacad gudaheed inay kugu qaadato iyado markaa arkaanta cumradu amaba tiirarkeeda waa afartaa midhow waxa uu yihi oo kale waarkaanu wa arkaanuha ixraamun wa tawaafun wa sacyun wa xalqun afartan iminka soo sheegay inaad xidhato dawaafto saciido dabeedna xirato wa arkaanu lxaj xajka arkaantiisu hadihi alarbaca waa afartan iyo walwuquuf alxaju caraf alxaju caraf kaasaa lagu daraya laakin dee cumradani mabiitiye iyo wuquuf toona iyadu ma leh xajka ayaa wuquufkaasi uu ku gooni ah marka isagana dee arkaantiisu waa afartaa cumradu ay lahayd wuquufkunbuu dheeri markaa kala fahan dee rukni waajib iyo sunna intaba isagaa ku kala qaadi doona oo sideeda waajibka iyo iyo rukniga isku mid bay yihiin jumhuurta agtooda laakin halkan way kala qaadaan xajka oo sidaad arki doonto rukniguna waa ka xajku uu u dhimanayo waajibkuna waa ka dhiig uu qofku la imanayo marka uu ka tago waxau haddaba yidhi waa waajibaatuhu xajka waajibaadkiisa waajibaadkaa sokeeya laakiin waxay iyagu musalaxan aada u kala qaadan nimanka la idhaahdo alaxnaaf oo xanafiyadu markooda horeba rukunka iyo waajibka labay u kala arkaan fiqiga iyo usuulu fiqiga labadaba marka waxay u arkayaan inuu dee sii muhiimsan yahay ruknigu waajibkuna uu ka yaro sokeeyo oo wax udhexeeya uu yahay sunnaha iyo faradka labadaas udhexeeya bay leeyihin waajibka rukniga iyo sunnaha udhexeeya wawaajibaat lxaji kown lixraam min almiiqaat waa in miiqaatkii laga soo xidho ko waramyu ljimaar waa in buurahan la tuuro mid maalinka ciiddaa iyo saddexdii dambeba waalmabitu bimusdalifa musdalifo in la baryo goormaa la baryaya iyadana musdalifa habeenka tobnaadba ee ciidda marka carafo laga soo noqdo walayaali minan iyo habeenada mina oo aan ahayn habeenkii hore sagaaloodke laakiin habeenada ciidda ka dambeeya wa tawaafu lwadaac tawaafkii sagootiga waajibaadku ku jiraa markaa shantani waa waajibaatulxaj baa la idhaha wamaa cadaa dalika sunan intaa wixii ka soo hadhay waa sunayaal shan arkaana iyo shan waajibaadabu kuu sheegay dadagkoodana waa la isku waafaqsan yahay marka dee tobankaa wixii ka soo hadhay sunayaaluun u arag buu kuwi dad badanna dee wuu soo sheegay maxay kale yihiin haddaba rukunkan iyo waajibkan isagaaba kala sheegayo waxau ihi fain taraka ruknan haddii uu rukun ka tago arkaantii kamid a lam yaxila min ixraami xataa ya'tiya bih ixraamkiisii kama baxayo muxrimnimadii kama baxayo ilaa uu la yimaado isaga arkaantii shanta ahayd dib ugu noqo oo mid kamida hadduu ka maqan yahay weligiiba muxrim buu ahaanaya laakiin dee midhka maxaa laga soo reebaya haddii uu goortan uu dee weligiiba muxrim ahaanayo midhka laga soo reebaya isagu waktiyaystaa waa kee ya alixraam walwuquuf labadaas dee iyaga hadduu ka tago ixraamkana dee waxaa laga yaabaa in waktigii dee xajka la xidhanaya hadduu dhaafo dee waa salaad waktigeedii baxay dee wuquufkii carafana intii aynu soo sheegaynay afar iyo labaatankii saacadood haddii ay dhaafaan wax ka yar afar iyo labaatan saacadood weeyaan waa habeen iyo gelinka dambe maalinka sagaaloodka intaasi hadday dhaafto isagana dee muxuu muxrim noqon ba labadaa wixii aan ahayn kuwa kale shan saddexda kale iyadana aada soo marayso dawaafka iyo saciga iyo iyo xalqiga ama taksiirka saddexdaa mid kamid a hadii uu ka tago muxrim buu iska ahaanaya waxa uu yihi dabeedna walam yakun lahu ma ilaa uu la imanaya muxrim buu ahaanaya laakin way kala duwan yihiinoo masalan waxyaabahan ka xaraamtaa baa kala duwan oo haddii uu la yimaado kuwii aynu soo sheegaynay laba kamid a dawaafka iyo mathal iyo saciga haddii uu la yimaado adu taxalul awal haddii uu galo dee dumarkii un baa ka xaraam noqonaya dumarkii un baa markaa ka xaraam noqonaya laakin haddii aanu dee la wada imanin dhammaantood kolkaa weeye kolka muxrim buura ahaanaya waman taraka qofka ka taga waajiban qofka waajib ka taga lazimahu damun isaga dhiigun baa lagu leeyahay muxrim ma noqonayo laakin calayhi lfidya inuu neef gawraca unbay tahy meeshuu doonayaba ha iska maro laakiin neefkaasi waa inuu keenaa xaramka uma maxiluha ila lbayt alcatiiq waa inuu geeyaa un mina reerkiisiibaa ha tageen waman taraka sunatan lam yalzamhu shayun qawaaciddaasuu ku dhigaya qofka hadduu sunno ka tagana isaga dee waxba kuma waajibayaan oo dhiigna kuma waajibayo muxrimna ma noqonayo laakiin fadligii badbaa unbaa dee ka yaraaday fadligii uu koobi lahaa sidaasay kala yihiin saddexdaa qayboodee la soco marka intaa hore waxa uu kaga hadlay sifadii cumrada iyo arkaanu lxaji waalcumra iyo waajibaat lxaj intaasuu ku sheego waa fasalka qeybtiisii hore qaybtii labaad buu sheegaya oo ahayd cidda cadowgu hor joogsado cadowgani ama ha ahaado gaal ama islaam ha ahaado xataa haddii ay doonayso nafaqadii oo ka dhamaatay iyo tahaydiiba ha ahaato ilan iyana waa xasri baa ku dhacaya qofkii watazawaduu faina khayra zaadi taqwa baa la tahay qaat marka haddii tahaydiiba ulaayahay ama dhexda ay kaga godo wax isbedelaan dee dhibkeeday leedahay waman axsarahu qofka uu hor joogsado caduwun can maka cadow baa yidhi maka geli maysa walam yakun lahu mana haysto ariiqun aakhar waddo kale oo dee uu ka galo maka iyo baytulxaraamka taxallala wuu iska xalaaloobaya siduu xalaaloobayaana waa sidan bian yanwiya ataxallul inuu xalaaloobay buu niyoonaya wayaxliqa ra'sa madaxiisana waa xiiraya wayuriiqa daman dhiigna waa ku daadinaya makaanahu meeshaa uu joogo in wajadahu haddii uu helo wailaa haddii uu waayana akhraja acaama raashin buu bixinaya biqiimatihi qiimadii markaa dee dhiiga neefkaa qiimadiisa wain cajaza haddii uu kari waayo raashinkana saama likulli muddin nuskiilihii walba yowman maalin buu ka soomaya walaa qadaa qalana ma jiro intaasuu israaciyay kolka waxau haddaba masel qofkii laga hor joogsaday maka sidii nebigaba calayhi salaatu wasalaam cumrat alxudaybiya dee halkaa loogu hakiyey gaaladu ay yidhaahdeen carabtaa nagu oorinaysa haddii adigii aanu kaa saarnay meesha adigoo iska shabkaxsanaya ad iska soo gashe eh wejigabaxa aanu iska biinay halkaa ka noqo sidii oo kale dee waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa hala gawraco xoolaha ayuu yii amarkaasuu bixiyey way ku adkaatay oo dee maxaramkiiyo tuuriyay noo jiraan ayaynu hkan hadigii ku gawracnaa way adkaatay oo cid u dhaqaaqda ayaa la waayay de markaa xaaskiisu waa tii tilmaamaysa tii bal horta adiga ha kugu daydeeno u bilow arrinkii waa kuwii si wanaagsan u fuliyey cumratulqada waa kii sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ee soo qaleeyay sanadkii ku xigay cumrada marka haddii dee maka uu geli kari waayo qofkii oo waddan kale lagu joojiyey amaba dee sacuudiga dhexdiisa ama meel u dhowba maka saa dee xudaybiye oo kaleon dee ka fogeynba intanoo arrimood buu samaynaya awalan wuxuu xaawilayaa bal dariiqo kale inuu helo oo dee aan cadowgu kasoo bixine haba ku yaro dheeraatee kol hadduu sahayda hayo waddo kale usoo wareego uu xaawilaya uu isku dayaya wuu waayey halkiisaasuu ku taxallulaya taxallulkiina waa intaasoo dariiqo inuu niyo la yimaado inama alacmaalu biniyaat bale camalka markii hore niyuu kusoo galay niyana ha kaga baxo inuu dabeedna madaxii xeero oo ama uu gaabiyo iyo in hadigii uu gowraco dam alixsaan dee qofkan muxsarka ah ee la hor joogsado dhiiggii ku waajibaya inuu gowraco waa intaa dhiiggan bedelkiisa haduu waayo oo masel meeshaba dee laguma hayo arigii uu ka iibsan lahaa halkii uu ka iibsan lahaa halkan laga hor joogo muxuu samaynayaa dee neefka qiimadiisiioo raashina neefku haddii uu labaatan dola konton dollar ahaa taqriiban dee laba gadbadood baa qiimadiisu ay goynaysa ama laba gadbadood iyo badh ayuu goynayaa neefka marka intaasoo raashin uu bixinaya intiina waa waayay soob ha u bedela kolka walaa qadaa markan uu leeyahay qale ku waajibayaa ma jiro walaa yajibu calayhi alqada waa soomku hadii xajkani hadduu sunno yahay wey xajku haddii uu sunno yahay in kaana tatawucan waama in kaana fardan fafii dimatihi in istaqara caleyh intaasuu markaa kaga baxay xasrigii saddexdaas sabaan de inta ayaddu ay ka hadlaysa haddii xasri laydinku sameeyo fama staysara min alhad wixii hadiyahe markaa qofku uu helo uun ha gawraco neef fadhi ayaa u yar wixii kasii weyna dee hadduu helo waa fiican markii saddexaadee markaa tarjamada ay u guntanayd buu u gudbay oo ah dee in lasoo siyaarto madiina iyo masjidkii nebiga iyo qabrigiisaba sala allahu calayhi wasalam oo iyadana da iska sunno una laakiin aan xajka kamid ahayn dadku laba arrimoodba way sameeyaan oo qaarkood waxay soo maraan kolka hore ayay soo ziyaartaan intaanay xajka iman oo way zaxmad yar tahay zaxmadeeda waktigaa hore xajka ka horeysa ma badna dadka badankiisuna kolka xajka uu dhamaado ayay kuwan mudawifiintii wax sheeganayo dadka qabto oo inta badan aan sii dayn ayaa ku geynayo basas waaweyn oo aada u fara badan ayay ku geeyaan dadka labada jeerba waa la tagaa wayundabu waxaa la suneeyey haddaba idaa faraqa marka uu ka baxo min xajihi xajkiisa kolkuu qofkii dhamaysto ziyaaratu qabri nabiyi sala allahu alayhi wasalam qabriga nebiga inuu soo booqdo fa yusallii waxa uu ku tukanayaa taxiyata masjidi taxiyat lmasjid buu qofkii ku tukanayaa masjidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo awalan intaanu ziyaarada la imanin waa inuu ku tukadaa masjidka uma ya'ti alqabr alshariif almukaram qabrigaa wanaagsan buu tegayaa fayastadbiru lqibla qiblada ayuu u daba jeedinayaa wayajcalu waxa uu yeelayaa qindiila alqibla qiblada tiriigeeda laalaada ee halkaa loo tukado ku toosan alladii tiriigaas oo cinda ra'si alqabr qabriga madaxiisa ka laalaada calaa ra'sii buu yeelaya waxaanu dee sheegaya qaar badan baa isbedelo qindiiladan iyo inay berigii hore sudhnaayeen baa iska suuragala markaa masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam masel markuu sida kan oo kale yahay oo dee aada uga weyn aada bay u ballaadhiyeen oo tawsicadan dambe ee fahadii qoladiisa ay sameeyeen bay aada ugusii ballaadhiyeen markuu sida kan oo kale murabaca u yahay qabriga nebiguna waxa uu ku yaalaa meelaha gidaarkaa dambe oo kale ayuu ku yaalaa weliba geesta bari yaro racab marka in yar baa kasii horeysa in yar oon badnayn ayaa kasii horeysa kolka mimbarkuna waxa uu ka xigaa geesta galbeed ayuu ka xigaa qiyaastii halkaa albaabkaasi yahay galbeed oo kale ayuu mimbarkuna dhacaya qabriguna albaabkaa bari meelaha uu yahay oo kale ayuu dhacaya masaafad ahaan iyagoo dee aada u kala fogo laga yaabo markuu mimbarku dee gidaarkan oo kale yahay sekadan sii jeeda afkeeda oo kale ayuu yahay qabrigiisuna inta rawdada ee udhaxaysu sheegi doonaana waa intaa qabriga udhaxaysa iyo iyo mimbarka inta udhaxaysa oo qiyaastii masjidkan ballaarhkeeda uu leegaya marka sida kale loo dhigo waxaynu odhan karna ilaa shan iyo toban mitir ama labaatan mitir dee aanay ka badnaynba labaatan mitir ugu yaraan ayaa udhaxeeya qabriga iyo mimbarka kolka la doonayo dabeed in aada qabrigii soo eegto aada soo ziyaarato dee dabcan masjidkii waxa uusii jeedaa hawd qabrigana kolkaa la isa soo taagayo daaqadihiisa saddex daaqadood buu leeyaho midna ay ku toosantahy qabriga nebiga midna ta abubakar midna ta cumar ay ku toosantay oo suxul suxul isu isu jira sidanuu isaguba sheegayo aan aada u kala fogeyn kolka waxaa la iska soo taagaa dhinaca hawd ayaa la iska soo taagaa waqooyi baad ugu soo jeedsanaysa saddexdaa daaqadood dee markaad waqooyi ugu soo jeedsato qibladiina hawd baa markaa qibladii xagga dambe aad ujeedinaysa adigiina waa adigan waqooyi usoo jeeda oo iminka daaqadaha iyo albaabadaasi ayaad xagga shishays ka soo taagaysaa masalan dhinacaasaad ka maraysaa hawd oo albaab albaab galbeed ka furan iyo mid bari ka furan baa jira oo sida daaradda masal masjidka oo kale ayaa sidaa loo maraya markaasaad dabeed bari ubaxaysaa intood galbeed ka soo gasho kolkaa dhinaca hawd baad kasoo jeesanaysaa daaqadahaasaa dabeetana kasoo eegaysaao adigoo waqooyi ujeeda qindiilkan iyo waxaanu sheegayaana de wax beer oo dhan ka laalaada inay yihiin baa laga yaaba laakiin iminka dee wax ka muuqdaa ma jiro dhismana wuu jiraa kollay saddexda qabrigo way dhisan yihin oo dee intaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam gurigiisu ahaa ayaa ku dul dhisan oo dad badanna kollay way taagan yihin oo in la qarxiyo waxbay ka baqdaan marka aada bay u ilaaliyaan maba ku suuroobaysa inaad aada u eegeegto oo dee iyaga qudhigoodiiba gaara sidaa darteed markaad ag marto dee dhismo fara badan oo isdul saaran unbaad arkaysaa daaqadaha yaryara shabagale unbaad ka yaro eegeysaa dabeedna markaad dhudhun socoto kalaad eegeysaa saas kolkaas sawirkan uu bixinayaa waa mid nooca isaga eg adigoo daaraddaa masjidka oo albaabkaa galbeedka leh ku bariga ana leh intood kasoo gashay dabeed daaradaa maray oo albaabada iyo daaqadaha waqooyi usoo eegay adoo hawd kasoo jeedsaday un kasoo qaad suura ahaan dumarkana kollay kuma sii daayaana dabadaasay dumarkuna iska joogaana raggunbaa inta badan maran kolka halkaa daaradaas oo kale uu yahay qabrigii mimbarkii mimbarkii iyo mixraabkii iyaguna geestan galbeed bay ka xigaan rawdada uu sheegayaana dee waxay udhaxaynaysaa mimbarka iyo qabriga udhaxaysa sidan uu tilmaami doono markaa qindiilkaasi waa tariig sudhnaan jiray cinda qabri cinda ra'si lqabr calaa ra'sihi sala allahu calayhi wasalam qabriga nebiga qeybtiisa hore madaxiisa tariiga sudan ayuu madaxiisa hoos joojinaya waa lagu dhawaan jiray waktigaas laakiin imika dhismo adag baa dee ka dulbinaysa wayudriqu ra'sahu madaxana waa foorarinaya sidii dee qof yar edebsanaya wayastaxdiru lhay-ata waalkhushuuc hay-o macnaha wanaagsan iyo khushuuc buu samaynaya oo uu isdejinaya ciyaari maayo uma yusalimu waa salaamaya nebiga wayusali cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi wasalam waa sali iyo salaam buu isku daraya bisawtin mutawasit dee sawt dhexdhexaada laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqowl ayaa la yidhi oo dee nasku saasuu sheegay sawtka hoos buu dhigay dhexdhexaad buu ka dhigaya wayadcuu waxa uu ku ducaysanayaa bimaa axaba wixii uu jeclaado uma yata'aharu wuu yar dib dhacaya si yar tallaabsanaya ilaa jihati yamiinihi xagga midigta oo marka aada waqooyi usoo jeedo aada una tallaabsanayso geesta bari sida suuradaa iminka aynu bixinay albaabkaa galbeed markaad istaagto dee waxaad u socotaa dhinaca bari ayaad u socotaa midigtaada ilen adigan waqooyi usoo jeede midigtaadaad usii yarsiqaysa qadra diraac maba badne ee dhudhun baa saa u yar tallaabsanaya fa yusalimu calaa abi bakri radia allahu canh abu bakr sidiiq buu markaa salaamaya uma yata'aharu qadra diraac dhudhun buu haddana si yar tallaabsanaya fayusalimu calaa cumara radia allahu canhuma cumar buu isagana salaamaya horey baabaad ka baxaysaaba markaa albaabkaa barina wuxuu usii furan yahay baqiicon kaba fogay kolkaa ee taqriiban sekada kaalintan shidaalka ka shishaysa intaa in leeg baabay baqiic u jirtaaba dhowr boqol oo tallaabo ayay xaggaa kasoo eegeysaa dayr weyn bay leedahay oo dee aada u weyn qaybtan sokana aimada dee masjidka tukiye iyabaa fooqyaal ay leeyihiin ay ku jiraanoo dhinacaasay laakiin baqiixi marka horey buu usii soconaya iyo xaggaa baqiic uma yarjicu buu ihi marka waxa uu ku noqonaya ilaa mawqifihi lwal halkii hore halka hore waa halkee dee qabrigii nebigu dib ugu laabanaya markuu saddexdoodaba wada salaamo wayugsiru ducaa ducada ayuu badinaya oo inuu ilaahay baryo watawasula buu yihi waa stawqabe wasalaata calayhi iyo inuu nebiga ku saliyo calayhi salaatu wasalaam uma yadcuu cinda almimbar wa fi rawda mimbarku ku ducaysanaya agtiisa iyo rawdada markaa mimbarkii iyo mixraabka nebiga calayhi salaatu wasalaam iskumay dhajisnayn sideennan oo kale laakiin taqriiban waxay isu jiraan baan odhan karnaa marka la yidhaahdo masjidka jidaarkiisa ah bari iyo jidaarkiisa galbeed oo dee laba-iyo toban mitir qiyaasti ayay isu jiraan mixraabkii nebiga iyo mimbarka amaba ilaa toban mitir bay isu jiraan oo mimbarkaa dee sii xiga midigta aduu xoogaa buu ka go-an yahay qiyaasta kollay dee ma maha maynaan cabirinin le waa ugu dhawaan luqatul arqaam baynu ku hadlaynaa macnaha si qofku uu u fahmi karo wax ugu dhawaanahu mimbarkuu ku ducaysanaya agtiisa iyo rawdada rawdadani waa sii uu xadiidka saxiixa ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam maa bayna qabrii wa mimbarii rawdatun min riyaadi ljanna wa xawdii wa mimbarii calaa xawdi inta udhaxaysa mimbarkayga iyo qabrigayga waxa udhaa waxa ah beer kamida beeraha jannada darkayga aan qiyaamaha dadka ka waraabin doonaana waxaa ku dul yaalla mimbarkaygan dee sidaasun in loo rumeeyay t kol hadduu nasku saxiix yahay ma halkan ay ka daahiri doontaa xawdku mise intanaaba la fujinaya lagu dul rakibaya halka xawdka waa runtii arrin ilahay un ogyahay marka kolka hore masel roog cad ayaa yaalla masjidka kolka aada soo socoto dhinaca hawd ama aada masjidka oo dee waqooyi u badan aada waqooyi ka timaado laakiin intaa rawdada ayaa roog caddaan xisaabsan ayay dhigeen kolka oo lagu garanayo dee astaanteedii wakti aada u jaanis lahoo dee aada iska eegato labada maalinimo iyo waktiyaasha dadku ay yar kala tagaan mooyaane inta kalena dee meelba ka heli maysid aada laba ragcadood kaga tukato uma yadcuu cinda almimbari wa fi rawda ilaahay buu halkaa ku baraya rawda min riyaad ljanna walaa yajuusu ma banaana atawaafu bilqabr qabriga nebiga in la tawaafo iyo qabri kala doona ma banaana wayukrahu waxaana iyadu karaahaa ilsaaqu dahri walbad dhabarka iyo beerka in lagu dhajiyo bihi qabriga iyadana in lagu dhajiyo kol haddii kaa nebiga la diiday dee mid kalena daaba walaa yuqabilhu walaa yastalimu qabriga mana dhunkanayo qofkan dee yimide soo booqday mana dhunkanayo mana salaamayo wa min aqbaxi lbidaca bidcooyinka ugu sii xun waxaa kamid ah aklu tamri fi rawda in dee timir lagu cuno halkaa rawdada dhexdeeda rawdada oo masjidkan inta imika uu leegyahay masjidka abu bashiir iyo dee in la eg oo dhinaca hawd lagaga daray bay la egta qiyaasta ilaan iminka masjidku markuu sidan u yaallo bari iyo galbeed marka masjidka loo dhigo in kalena lasii baaldhigo intaasay qiyaasteedu noqonaysa intan iyo adigu in la eg oo bari iyo galbeeda sidaa u taalla bari iyo galbeed oo mimbarka iyo intaa udhaxaysa qabriga markaa dee berigaa hore ishaw jirtay oo timir baa lagu cuni jiray halkaa rawdada ee dadka wax ka dhaadhiciyeyba waa iska bidca unbu kuleeyahay wax soo aroorayna maaha midda kale dee wasakna waa keenaysa balyunaadka qofa maraya hadduu mid waliba timir cuno iyo inaga xaadhaya lafaha hawsheedii baa badanaysa wayazuuru lbaqiic xabaalaha muslimiinta ayuu soo booqanayaa baqiic oo dee cusmaan ibnu cafaan iyo nebiga adeerkii iyo de raggii oo dhami ay ku jiraan faidaa araada araxiila marka uu doono inuu socdaalo haddaba wadaca almasjida birakcatayn masjidka nebigu kusii sagootiyaya laba ragcadood waalqabra alkariim qabriga wanaagsanna biziyaarati waadducaa inuu ilaahayna baryo qabrigana soo booqdo ayuu ku sagootiyaya wallahu aclam bu sawir yaroo kooban aynu ka bixina marka xajka oo iyadoo halkaa aynu ku qornay wixii aan ahayn masjidka nabawiga intii kale halkaas aynu ku qornay marka inta arkaanta ah ama si deg dega ayaynu u yar dul mari doonaa si uu balmuujis u noqdo qofkii halkan buu ka tegey halkeena inaynu tusaalaha ku bixinayna dabeedna waxa uu kasii xidhay yolamlam siduu doonabaha uga xidhay dee dadki qaaba u sheegay shidaad ayuu ka degayaa isagii oo muxrima oo alaabkii sii xidhan dabeedna waxa uu ugu horeynba aada kasoo qaada dee inuu xaj iyo cumraba xidhan yahay oo waktigii u dhowyo masal maalintii sideedaad oo kale ama maalintii toddobaad oo kale inuu xaj xidhan yahay kasoo qaado wuxuu dawaafayaa kacbadii masjidulxaraamkii intuu galo habkii uu kuu sheegayey ayuu dawaafu lquduum la imanaya sacyigiina waabuu iska dibdhigay dheh wuu ka tegayaa habeenkii sideedaad maalinkii sideedaad baan leeyahay subaxnimadiisii ayuu hoy ayuu tegay halkee mina halkaasaa lagu tukaday salaadihii shanta ahaa habeenkii sagaalaadna mina ayaa la joogay wixii macluumaadana hore ayuu usoo siiyey imaamku subaxnimadii sagaaloodka ayaa markii buurtaa sabiir la yidhaahdaa ay iftiintay ayaa xaggaa looga kacay carafa masjidu namir bay degeen xujaajii ilaa duhurkii bay joogeen maalinkii sagaaloodka dabeedna way ka tegeen oo waxay u gudbeen jabaluraxmo iyo halkii nebigu hasha joojiyo calayhi salaatu wasalaam oo dee wuquufkii carafo dhexdeeda la istaagay halkaasaa dabeedna qoraxda la isu dhigay ilaahay in fara badan la baryey khushuuc la badiyey waxaa laga soo caraaday markii qoraxdu ay dam tidhi markay dam tidhaahdo ayaa laga soo ambabaxaya waxaan kaa soo dhaafay salaadii duhur iyo casarkii waxaa lagu wada tukaday namir jamcu taqdiim maqribkii iyo cishaa'igiina waa la akrinayaa oo maqribkii laguma tukanayo carafo uma afiiduu min xaysu afaada annaas ummaddu iyadoo fara badan baa malaayiinkaasiba halkaa ay kasoo butaacaya waxaa loo soo socdaa musdelifa habeen ka soo galayna waa habeenkii ciidda musdelifa ayaa la isugu imanayaa kolka mar alla marka halkaa la yimaado ayaa la tukanayaa salaadii maqribe la akhiray iyo cishaayigii labadaba halkaasaa lagu wada tukanaya dhagaxaantii lagu tuuri lahaa maalinka ciidda jamratlcaqaba oo toddoba midha oo aan la jejabinin ba halkaa laga qaadanaya laqdan laa kasran waa kii ku lahaa goor horaa la tukanayaa maalinkaa ciidda salaada subax habeenkii iyadoo musdelifo la baryey mashcaru lxaraam baa dabeetana marka salaada subax la tukado kadib la istaagaya oo ilaahay aada loogu baraya sida qur-aankuba uu sheegaya aayaadkii aynu akrinayna suurat lbaqara ku jiray wadada ugu toosan ee ku hagaajinaysa dadka xujaajta ah buurtii la tuuri lahaa ee jamrat lcaqaba ayaa la marayaa marka maalinkaas ciidda buurtaas oo keliya laga tuurayaa buuraha buurtana waxaynu yidhi waata u xigta xagga maka labada buurooda kale waxay ka xigaan xagga carafa ama mina laakiin labada kaleba intoo la dhaafo galbeed baa loo sii soconaya ayaa ta u shishayso la tuuraya markaa iyada la tuuro dee qofku hadyigiibuu gowracaya haddii wakiilla ay u gowracayeen iyo haddii isagu ku noqonayaba waa inuu hal halkaa hadyigii ku gowracaa haddii hadyi uu ku waajiba wey xalqigiina waa inuu sameeyaa oo madaxiisii u xiirtaa intaasoo dhan maka qofkii kuma jira ee dabadu uga baxsan yihi oo markuu u yaryahay wuxuu u jiraa inta garoonku inoo jiro in la eg galbeed buu usii soconaya ilan bari buu ka yimi dabeetana makuu tegaya wuxuu sii gudbayaa kolkaa masjid ulxaraamkiibuu ugudbayaa dawaaf lifaada aw dawaaf rukni labada magacba uu leeyahy dawaafkaasu wareegaya ilaa tobankii subaxnimo maalinkii ciid sacyigiina hore umuu soo samaynin sacyigiina wuu ku xigsiinaya intaasi marka ay u dhammaato acmaashii xajku mucdamkeedii dee waa kaa waa ka dhammaaday dib buu milo ugu noqonaya xaaji habeenkii koob iyo tobnaad iyo laba-iyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaadba halkaasuu joogaya oo waa layaaliya mina waa maalmaha markaas macduudaadka ah ilaahay u leeya ilaahay xus oo ayaamu mina dabeed kolka habeenkaa uhoreeya waxaa la barayaa habeenkaa koob iyo tobnaad minaa la baryay subaxdii koob iyo tobnaadna gelinkii hore waa la iska joogay markay qoraxdu bartanka ka weecato ee maalinka koob iyo tobnaad baa saddexdii buurood loo imanaya koob iyo labaatankii dhagax loo soo qaadanaya waa lagu tuuraya saddexdoodiiba minay haddana xujaaju iska deganaanayaan iskaga noqonayaan maalinkii labiyo tobnaadna bacda zawaalkii baa lagu tuuraya markaa dhagaxaanta faman tacajala fii yawmayni falaa isma caleyh kolkaasuu dabeed qofkii doonaya iska tegaya casarka labiyo tobnaad buu caraadaya intaan gabalku u dhicin hadduu doonayo saddexdaba inuu dhameeyana dee maalinkii saddex iyo tobnaad buu bacda zawaal isagana tuuraya xajkiisii markuu sidaa ku dhammaado wuxuu isu diyaarinayaa dawaaf ulwadaaci inuu sameeyo oo dawaaf ulwadaaci buu markaa samaynaya liyakuuna aakhiru cahdihi bilbeyt waktigiisa ugu dambeeyaa si uu kacbada u noqdo wuu ka ambabaxay marka madiinuu tegayaa basaskii intuu raaco ziyaaradan habkan u dhacaysa uu sheegay imanka ayuu samaynayaa diyaaraddu ka fulaya wadankiisi aagu tegayba mafhuum ma tahay mise waa idinku laaqasa waaya bismi illaahi raxmaan raxiim baab lodxiya udxiyadiibuu marka halkan ku sheegayaa in tawaabico ah runtii oo baabkan raacaysa dee udxiyadii dadkii halkaa joogay xajaya iyo qofkii halkan iska joogay labadaba way samayn karaan fadligeeduna runtii aada uu badan yahi nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa udxiyaysan jiray oo ummadana dee waa u jideeyey aadana fadligeeda waa u ammaanayay hiya sunnatun mu'akada waa sunno aada loo adkeeyey yundabu waxaa loo sunneeyey liman araadaha qofka doonaya anlaa yaxliqa shacra inaanu timihiisa xiirin walaa yuqallima dufra cidiyihiisana aanu gurin fii cashri dilxija bisha dilxija la yidhaahdo tobankeeda waa tobanka bisha caraf xataa yudaxiya ilaa udxiyada uu qalayo maalinka ciidda inta ka horeysa alaabtiisa ha iska sito timihiisa iyo cidiyihiisa si uu mar dembiga iyo fudalaadkan isaga wada siibo wayadkhulu waqtuhaa idaa dalacat shams qoraxdu marka ay soo baxdo buu waktigeedu galaa waa udxiyada wamadaa weliba uu tago qadru salaati alciid waalkhudbatayn salaadii ciidda intii laga tukan lahaa ee labada khudbadoodna laga akriyi lahaa inta adigu ilaa sideed iyo barhka meelahaas ayaa uu waktigeedu gelaya waa udxiyadii wayakhruju waxa uu baxayaa waktigan udxiyada ee ciidda carafo la samaynayo bikhuruuji ayaami tashriiq maalmaha hilbawadhadka saddexda maalmood ee ciidda adxada ciidul adxa ka dambeeya ayaa saddexdaa maalmood markay dhammaadaan buu baxaya wahiy alaaثaة bacd اlciid walaa tajuuzu ma banaana waa udxiyadii ilaa biibilin aw baqarin aw hanam alancaam nicmoolayda intaa la yidhaahdo ayuunbaa lagu udxiyaysan karaa digaaggii iyo dee fardihii iyo ugaadhii kale iyo maya kuwanunbaa waarida wa aqalu sinihi neefkan lagu udxiyaysanayo waxa ugu yar fi libili geeli khamsa siniina shan jir waa inay tii qaalin wadakala fi saadisa tii lixaadna guda gashay markaa waa lix jir wa fi lbaqari waalmacz sanataani wadakala fi thalis haddii neefkan la qalayaa lo u yahay iyo riyo waa neef la soo ilka baxay oo saddex jira wafi wafi dan idihiina sanatun waa neef sanad jiray wadakala fi thaaniya oo sanadkii labaad galay markaa neefka la qalaya dee is ari iyo ishinba waa ka qadarkaa ama da-daas jooga wey kaasaa lagu adxiyaysanaya wa tujziyu haddaba way gudaysa albadanatu can sabcati waalbaqaratu can sabcati neefkii ishinka ahaa ishin haddii la idhaa geel iyo looba uu noqdaa waxa uu kaga filaan karayaa toddoba qof ayaa ku shuraakoobi karaya markaasaa intay qalaan intaba odxiyo uu wada noqon karaya walaa tujziu shaatun ilaa can waaxid neef neefka ariga ahi qof kura unbuu ka gudaya oo ku odxiyaysan karaya wa shaatun afdalu min shirkatin fii badana neef fadhiya inuu qofku gooni u qalo iyo inuu neef kula shuraakoobo geela cid kale lixnin oo kale uu kula shuraakoobo waxa u fiican inuu neef fadhiya gooni u qalo ayaa u wanaagsan mustaqil buu dee noqonaya wa afdaluhaa haddaba odxiyada waxa ugu wanaagsan qofku dee haddii uu helayo albadanatu neefgeela inuu gowraco masaakiintu ha hirqadeen uma albaqaratu neef lo-baa ku xiga uma adan idihiibaa ku xiga uma almacd riyibaa ku xiga oo riyahan oo dee mid aada u shilis mooyaane haalibkoodu waa iska naciif geeslaha la waa iska naxiif geeslaha la yidhaahdaayo kuran kura buuranay riyo waa balaaye wey kaa ay sheegeen malaa mama jira waa iska dacaayaduune macnaha waxay ka soo qaadanayaan waxaanay lahayn sararo shilis baasha markaa kuwaasaa u liisa neefka la gowracayo midabkiisa wa abtaluhaa ta ugu fadli badani albaydaa waa neefka cad uma asafraa waxa weeye isaguna ka neefka huruudda ah safraau faaqicu lawnuha uma albalqaa waa ta madow bacadka ah madow bacad ma taqaanaa waxa weeyaan dhogorteeda waa neef isugu jira cadaan iyo madow dhogorta qaarkeedna waa madow badhna waa cadaan madow bacad bada uma sawdaa neefka madowbaa ugu dambeeya wa tushtaradu waxaa la shardiyaya salaamat ludxiya inay udxiyadii ka nabadgelayso oo aanay lahayn min alcuyuub allatii tanqusu lax ceebahan hilibka had iyo jeer nuqsaamiya waa inaanu neefkani lahayn la qalaya oo neefkani waa neef dee la doonaya masaakiintu maalimaha inay ku qabowsadaan sidaa darteed weyn la sariigo hadduu noqdo anfac muu yeelan marka waa inuu yahay neef wanaagsan oo dee hilib laga cuni karo waa inuu yahy marka ceeb waa inaanu lahayn hilibka waxu dhimay sidaa darteed buu kala qaadaya ceebaha hilibka waxu dhimaya iyo iyo ceebahaan waxba u dhimaynin markaasaa dabeed xadiidku dee intan uu sheegayo uu sadarkan dambe kusoo wadaba waa inta xadii ku xusan xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa waxyaabihii waxu dhimayay neefka hilibkiisa laakiin intan wixii aan ahaynoo kuwa dambuu sheegayaan waxba uma dhimayaan falaa tujziu haddaynu sidaan idin ma gudayso alcarjaa tii dee lahangarada ahay macnaha waxaad tidhahdaa neefkii dhutinayey de dhutis baa la idhaahay neefkii dhutinayey ama hadduu geel yahayna ragaadsanaa isagana maya waxba kaasi ma gudayo walcawraa iyo neefkii ishu dam ahayd iyo walmariida iyo tii bugtay markaa dee kolkuu neefku dhutinayo ama uu cawalanya ama uu boko geedaha si wanaagsan uma helo oo kan ishala dee dhandhan baanu arkayn xag wuxuu daaqi lahaa kan dhutinayana dee xoolahan uu la socdo ayaa ku leefaya wixii ka horreeyay cosabka ahaa markaa isagu waa xaabun wixiisu kan bukaana dee maba qaadanayo wuxuu cunila sidaa darteed baa waxau ihi fa in qalad haadihi alashyaau jaaza waxyaabahani haddii ay iska yar yihiin oo dee dhitiskan iyo eecawarnaantani ay iska yar tahay waxba ma leh oo markaa waxba yeeli mayso walaa tujziu ma gudayso alcajfaa tii iyaduna maxay weyd ahayd alatii laa muka lahaa ba idhaahda lafsin inta ma leh ayaa la idhaha ama waa weyd aan dhuux lahayn laf laga dhuuxa ma leh iyo walmajnuunatu neefkii waa laa maxaa soomaaliga lagu idhaahdaa wuu shimbiraysan baa la mataqaana neefkaa shimbir baa hayso dabeedna qof saanica baa loogu yeedhaa markaasuu gubaa oo dab lagu sameeya ama geed shimbiraad iyo waxba la saaraa markaa neefkaa ordaye waalan dee muxuu cuni waljarbaa iyo tii cadhaysnayd neefkii cadhada qabay dee wuu soo kogayaa dheecaankiiba waa ka tegay walatii neefkiina ma gudayo qutica bacdu uduniha dhegta barhkeed la jaray waa ubina dhegtiina la tuuray ee la gooyey sumadaha qaarkood baa dee aan dhegta waxba u dhimin qaarna waxbay ka qaadaa oo masal imika gawsha iyo furta oo kale iyo miyay aganira gawl iyo furta oo galana waxa weeyaan kuwaasi dhegta waxba udhimaya gawshu waxa weya kelbad baa la qaadaa mota neefku marka uu yaryaho dabeetana qaybtaa dhegta ayaaba gam lagu siinayaaba amaba de intoo la laabo ayaa makiinad dhag dhag lagu siinaya in baa laga dhex saaraya intaa badhanku uu gelaya in la eg ayaa laga saaraya kolkaa dee waa ubinadu waa taa neefka sumadaha noocaas ee dhegtii wax laga jaraya ama wax laga saarayo dee hilibkii inbaa maqan cantuugadii waa ka dhimantee la soco wa in qalla haddii uu yar yahay haba yaraado wey macnaha macnaha haaya ayay kolkaas noqonaysa aw amase qidcatun min fakidiha ama waslad baaba laga jaray neefka bawdadiisa iyo wanaxwi wixii lamida in kaanat kabiirata haddii ay weyn tahay kuwan bawdadu taa horena waa in qallabay ahayd kuwan dambe bawdada laga jarayo iyo meelahan cududaha iyo haddii uu dee hilib weyni ka maqan yahay kolkaasu wax u dhimaya wa tujiu waxaa gudaysa mashduurat ludun mashruutat ludun dheh tii dheg jeexda lahayd oo dee waxaa la yidhaha dacal hore iyo dacal dambe iyo baa la yidhaha iyo dheg jeex iyo dheg jeex macnaha dee dhegtii baa la saraya un dacal horena xagga horea laga jeexaya ama xagga dambea laga jeexaya dacal hore iyo dacal dambe sidaa darteed kuwaas dee hilibkii waxba kama maqne waa la saray un dhegti waxba taasi dhib ma leh wa maksuuratu kulli lqarni aw bacd ka geeskii oo dhan goonayd ama geeska barkii uu go-an yahay waxba yeeli mayso geeska miyaa la cunaa dee ilaa waa la tuuraa sida cididoo kale waxba yeeli maayo walafsalu sida wanaagsani an yadbaxa binafsi qofku inuu isagu gawraco wey fain lam yuxsin falyaxdur haddii aanu wanaajinayn gawracana oo ula rafrafanayo yaritaal daran yahay marka la gawracayo goobjoog ha noqdo oo ha soo xaadiro siduu nebigu faadimo u lahaa bal goobjoog noqo wayajibu waxaa waajiba an yanwiya cinda dabx markuu gawracayo odxi ahaan inuu niyoodo inama alacmaalu binniyaat inuu shidho yahay iyo inuu loogid yahay iyo inuu yahay odxiyo inuu walqal yahay inuu allabari yahay waxaasoo dhan waxaa kala saaraya niyada wayundabu waxaa la suneeyey an yaakula thuluth wayuhdiya thuluth wayatasadqa bihulu hulu inuu isagu cuno huluna hadiyad u bixiyo oo cid aan waxbaba weydiisan uu siiyo huluna uu siiyo kuwa wax weydiisanaya waadcimuu alqaanica walmuctar ka qaanice iskaba fadhiya gurigiisa in la siiyo kii muctarka ah ee su-aasha usoo banbaxeey dhiiba lahaana waa ciida igu shuba kaana in isagana loo dhiibo marka labadaa midiba hulu buu qaatay uluna dee adiga ayaa leh wayatasa wayajibu tasaduqu bishay kolleyba waxa waajiba dee in maalintaa waa gurma deg deg aho masaakiinta la siinaye inaad wax sadaqaysataa waa waajib oo in qalla haba yaraado waljildu haragii yatasadaqu bihi qofku uu iska sadaqaysanaya haragga aw yantaficu bihi fi lbeyt ama gurigu wax ugu qabsanaya walaa yajuuzu baycuhu neefka haraggiisa in la iibiyaa ma banaana walaa baycu shayin min allaxm hilibkana in waxba laga iibiyaa ma banaana oo dee geelii uu nebigu gawracay calayhi salaatu wasalaam argahoodii iyo qalabkii kale ee saarnaa iyo wixii o dhan sadaqaha loo wada bixiya bui alaab ciiddaa ka badan walaa yajuuzu lahu lkl waxba kama cunayo inuu ka cunaa uma banaano min aludxiyati almanduura udxiyadii uu ku nadray lilahi calay an udaxiya mar haddii uu yidhi ama waxau ihi hadihi shaatu lilahi calaya nadrun an adbaxaha taa waxba kama cunayo faslun waxa uu kani ufasal yahay fi lcaqiiqa caqiiqadanina waa walqashi oo dee nabigaa lahaa calayhi salaatu wasalaam xaqa waladku dee uu ku leeya waalidka inay tahay waan yacuqa canhu yawma saabici maalinka toddobaad inuu wax ka gawraco halkaa qofkii dee ubad u dhasho lab iyo dhadig mid kasta ha ahaadee inuu markaa u gawraco wey hulaamkiina murtahan buu yahay caqiiqadiisa waa xadiidku sidaa uu xusaya mid loo haysto wey in ilaa laga gawracayo markaa waa iska wanaagsanta waa sunne in dee la gawraco rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam inamadii awowga u ahaa waa dee ka gawracayay kabshayni amlaxayni aqranayn laba waloo aada u wanaagsan oo dee shirshiris buu ka gawracayay oo cadaan iyo madow isugu jira geesano leh ahminkuna had iyo jeer marka uu geesaha leeyahay waa mar uu aada usii wen yahay wey yundabu waxaa la suneeyey liman wulida lahu walad qofka ubad loo dhalo walad waa inan iyo inanba uu noqon karaaye an yaxliqa ra'sahu inuu madaxa uxiiro yawma asaabic maalinka toddobaad wa yatasadaqa uu sadaqaysto biwasni shacari dahaban aw fida timaha uu ka xiiray yilixdaa wax u miisaanmo oo dahaba ama lacaga dahab iyo lacag wax yar baabay ka qaadiba dee imika silfartii iyo dahabkii saafiga ahaa inaan dee isticmaalayn dee taan loodhaadha ah ayuunbaa xoogaa number weyni ku qoran yahay haddaad shan shilin saarto ama shan shan yaal wax macnaa samayn mayse dee dhawr min shan boqola saar haddaanad biri iyo mid adag ba saarayn si ay miskiinka dee wax ugu darto kol haddaad sadaqa doonayso oo waana kollay waarid dee taas waan yu-aadina fi udunihi lyumna wayuqiima fi lyusra dhegta midigna inuu ku adaamo ayaa sunno ah dabidixna uu ku aqiimo qofkani marka ugu horeyso waxaa caalamka uu ka maqlayaa ilaa caalam cusub buu kusoo biray jaa min caalami alajina ilaa caalami dunya caalamkii dee ricimka ayuu kasoo baxayo waa kan qayliyey ee yaabsan hawadan kulul iyo meeshan usoo baxay markaa bal codka ugu horeeyuu maqlaa kan ilaahay ha noqdo yeedhmada rabbi addacwa attaama marka dhegtaana halaga adaamo midigta tan kalena halaga aqiimo uma in kaana gulaaman haddii uu ina yahay dubixa can halaga gawraco shaataani laba neef oo adhiga tujziyaani tujziyaani fi lodxiya odxiyada laba neef oo gudaya labadii neef odxiyada loo qali jire wanaagsanaa ee hilibkoodu dhamaystirnaa hala qalo wain kaanat jaariyatan haddii ay inan tahayna fashaatun dee neef keliya loo qalaya waa iska macruufte inanka in qaar badan ay daba socdaan hebel inan baa u dhashay walqashii nafsiyada siday u leeyihiin bay soo ururayaanay soo fara badanaya bal laba neefni qofkii haddii u helo midna uu jaarka u qaybiyo midna dadkan soo ururaya uu siiyo uun ha qalo laakin de haddii inan la sheego waa laga yaabaa inaanay badanbe dee iyada mid un ha qalo ciladu si kastaba ha noqoto laakin waa laba iyo mid haddii dee inankii u waayo labana midun baaba da iskaga filan watudbaku bixulwin waxaa lagu karinayaa macaan galaamo sonkorana ha la laqsiiye laxamkaa iyo bariiskaa haba isla macaansanaadeen macaan ha noqdeen oo waxaa markaa la saadaalinayaa in dabcigiisu wanaagsanaado dee nabiguba calayhi salaatu wasalaam ilmaha yari marka uu dhasho inta loo keeno taxniig u samayn jira timir yaraa uu moodmoodiyey ayuu marin jiray halkaa dhanxanag qaarkoodna waaba kuwii ku kaajeeba isagoo dee muujo oo calay dhashay ayaa intoo loo keeno ayuu dabeetana candhuuftiisa barakada leyaba halkaa dhanxanag ayuu yaro marin jiray wixii ugu horreeyuu maqlay waa dikrigaa ilaahay wixii ugu horreeyuu dhadhamiyeyna waa xulwigaa odxiyadiisiina macaan bay noqotay walaa yukasaru lcadm laftiina lama jabinin dee ilmo wanaagsan buu noqday oo shaydaanka laga naaray wayufariqu waa ku kala kaxaynaya dhecala alfuqaraa fuqarada ayuu markaa uqaybinaya macnaha hilibkii isagii oo la kariyey macaa maraqiisii buu dadkaa baahan siinaya wa yusamiihi waxa uu ku magacaabayaa yarkan ama ilmahan yar bismin xasan ismi wanaagsan oo dee aan geedi iyo jiilaal iyo xagaa iyo midnaba aan ahayn kuwaa dawshada ah wuu ka daynayaayo magacyadii islaamka ee wanaagsanaa unbuu bixinaya magac kitaabna marka ay kuleeyihin mid dayrabiga looga furayaa ma jire magaca kitaabna waa kan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay afdal lasmaa cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo marka isaga waxau ihi ka muxamadin wa cabdiraxmaan markaa asmaadaa dee rasuulku ammaanay sala allahu alayhi wasalam ama caruurtiisa iyo xigtadiisa iyo asxaabtiisa ayay lahaayeen kuwaasunbaa ugu fiican kuwan iminka had iyo jeer isku dayaa inay diinta iyo dhaqanka kala fogeeyaan dad imika waxaa jira duulimaad iska wada oo galbeedka iyo xaggaa intay ka yimaadaan qarbiga caalamulgarbi idaado dhaqanka oo aynu u kaxayno kii reer galbeedka waa in la helaa oo dhaqankan markaa dee dadka muslimiintaa ay dadku ila waa dad muslimiin ee dhaqankooda islaamka in macnaha la kala saaro labada oy dabeetana dadka ku halowsadaan dee dhaqanka ma diidanin annagoya magacyadan carabta iyo bilahoodan iyo dee waxaan u baara diidana saa darteed baad arkaysaa in marka uu yimaadaba inamo magacyaal noocaasa leh oo kan waxaa la yidhahdaa warfa kanna warsamaa la yidhaahdaa kanna warmahayaa la yidhaahdaa magacyo noocaasa isagoo inamadiisu leeyin angool sita iyo kaba jaangeliyu soo dhaadhacaya marka adugu waxyaabahaas kollay kuwaasaa la diidan yahay sidaa darteed magacyaashaa wanaagsan ilmihii inuu bixiyo dabeedna dee wixii xuquuqdiisana uu oofiyey iyo masaariftiisi iyo korin fiican hooyadiina dabeetana ay jaqsiiso walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn waa xuquuqda uu ku leeyahay ubadka waalidka uu ku leeyahay xaqiisaa marka uu dhameeyo dabeedna waa inuu isaguna dee waalidkii u samafalaa wallahu subxaanahu watacaala aclam